haddaba sidee ayuu ahaa dareenka dadka gobolka minnesota iyo gobolada kale ee maraykanka kadib markii lagu dhawaaqay go-aankii xirbeegtida waxaan su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey saxofiga rogcadaaga ah cabdiraxmaan sheekh mursal oo horey uga tirsanaa warfidyeenadii radio muqdisho haatanna ku sugan gobolka minnesota
bismillahi raxmaan raxiim sameer waa mahadsantahay adiga iyo bahda v o a runtii aada iyo aad ayaa dadku neeftaaga soo booday sababtoo ah xabsi weyn baa jirtay haddii maanta ninka la yidhaahdo derek shovin oo loo haystay dilka george floyd uu baxsan xabsi ka baxsan lahaa waxaa shaki ku jirin in magaalada minnesora gobolka minnesora gaar ahaan minneapolis iyo gobollo badan oo maraykanka ka mida in ay ololi lahaayeen dab qabsan lahaa dhibaato iyo burburkii dhacay waagii hore markii dilku dhacay banaanbaxyadii rabshadihii boobkii ganacsiyadii la gubay baanankii la gubay wixii la burburiyey inay sheeko noqon lahayd tan ayaa ka daraan lahayd maxaa yeelay dadka madow ee dalkan maraykanka waxaa ku badatay booliiska in ay si micno darraa u dilaan aan laba caalina isweydiin wax caadi bay iska noqotay wax ku gaara ma aha madowga maraykanka oo dhan bay ka jirtaa laakiin dadka madowga si aada ayaa loo ugaarsadaa haddii ay khalas yar galaan xabadda ayaa ku socotaa booliiskana ma fikiraan markay shuudgalayaan qofka oo ay dilaan kadib ayay fikiraan oo hadlaan in badan badan badanna way u martay marka arrintan waxaan rajaynayaa in dad badan oo hadda maxaakiimta horta maxkamadaha hortaagna maanta diyaar bay u ahayd inay dhaqaaqaan nasiib wanaag nasiib wanaag markii maxkamadii la yiri ninkii saddexdii qodobe lagu soo oogay baa lagu xukumay inuu dembigii galay dadkii guryahooday kala aadeen waa waxaan silsilaan horeyba u sheegay dadku neefta ayaa kasoo booday reer minnesota haddaan nahay maxaa yeelay aad iyo aad iyo aad bay khatar u lahayd arrintan haddii ugu fakan lahaa maanta booliiska waan gartay waxaan ognahay in toddobaad ama laba toddobaad ka hor wiil kaloo madowah oo ku baxay gacanta haweeney booliiska ahayd guddoomiyaha gobolku isagoo ka bartay khibraddii george floyd markii uu dhintay oo derek shovin uu dilay inuu keenay ciidamada ilaalada xuduuda markan ma jiri diyaar garow dhinaca amniga ah markaad fiirsid magaalada minneapolis iyo magaalooyin kale gobolka minnesota
si aan si aan caadi ahayn baa loogu diyaargaroobay waxaa la keenay booliiskii keliya laguma ekaana waxaa la dalbaday waxaana yidhahdaan national gaarka ciidan gobolka leeyahay oo ilaaliya markii xaaladda xumaata loo yeerto kuwii baa loo yeeray waxaa kaloo looga yeeray gobolada noo dhadhow ciidamada national gaarka inay taakureen u soo diraan gobolkan wayna soo direen magaalada ayaa lagu soo daadiyey meelaha halbowlaha ayaa la wada geeyey aad iyo aad baana loo cabsanayay shaqooyinkii horaa looga wada baxay oo guryaha la wada aaday magaalada waa cidlo wax socday wax dhaqaaqaya ma jirin maxaa maxaa dhici doona iyo sidee wax u dhici doonaan ayuu qof walba ku fikirayay
waan gartay cabdiraxmaan su-aasha la isweydiinaya waxay tahay arrintani wax ma ka bedeli doontaa habdhaqanka booliiska ee marka uu la kulmo dadka midabka leh gaar ahaan dadka madow
booliiska dhaqankii uu leeyahay maraykanka oo dhan wey markii qof madow arkaan waa qof u calaamadeysan inuu yahay dambiile hataa waxaa dhacda hadda kahor wiil yar oo laba iyo toban saddex toban jir oo ku cayaaraya bustooladaha carruurta ku cayaaraan in inta loo wacay booliisu yiri nin madow baa qori wataa intay yimaadeen wiilkii ayagoon la hadlin ee xabad ku furayna dileen kadibna la arkay wuxuu haystay inuu waxaa carruurta ku cayaarto ahaa ilmo yarna inuusu ahaa habdhaqankooda see u bedelmo waxay u baahan tahay in booliiska tababaro xoog loo furo marka la qorayo booliiska si xoog loo tababaro waa markaan kaa soo horbaxo ninka booliiska intaasoo bustoolada intaasoo qoriya intaasoo garuun ayuu wataa qaarkood hubka militariga ay qaataan ee culculus ayay qaataan waxyaabahaasoo dhan in la bedelo ayaa loo baahan yahay oo dhaqanka dalkan maraykanka ee qabaan oo dhan ee cunsuriyadda ku salaysan ee ah madowba hadduu kaa soo horbaxo inuu ama ku dilayo ama ku dhacayo taana in laga gudbo waa sheeko dheer oo boqolaal sano socotay wakti dheer bayna qaadanaysaa in laga bogsado kaasi waxa uu ahaa saxufiga rugaxadaaga cabdiraxmaan sheekh mursal oo ku sugan gobolka minnesota iga warrameeyey dacwaddii derek shavin